أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon howlgalla cadowga allah askar looga dilay hubna looga furtay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose meydadka ku dhowaad labaatan ruux oo tahriibyaal ah ayaa laga soo saaray xeebaha dalka liibiya nin ameerikaan ah ayaa toddoba carruur ah oo uu dhalay ku dilay gudaha dalka maraykanka kataayib al-akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay howlgal murtadiinta hub iyo gaadiid looga qabsaday oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga baay xildhibaano ka tirsan baarlamanka ridada ayaa ugu baaqay gaalada caalamka inay dhaqaalaha ka jartaan oo maamulka gargurte ee uu dhammaanayo muddo xidadkiisa dowladda ridada turkiga ayaa lagu tilmaamay inay tahay burcadbadeed boobaysa khayraadka dalka soomaaliya munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalinjabisay mu'asasada alxigma ayaa ka dhacday degmada buulufulaay ee wilaayada islaamiga baay guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ah hiiraan iyo shabeellada dhexe
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay saddexda bisha dulqacdaha kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka dowrnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan howlgal cadowga allaha askar looga dilay hubna looga furtay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta howlgal qorshaysan ka fuliyeen tuulada dalbiyaanka ee hoos tagtaa degmada qoryooley waxayna mujaahidiintu beegsadeen isbaaro murtadiinta u tiilay halkaasi saraakiisha mujaahidiinta ayaa noo sheegay in laba murtad goobta ay ku baktiyeen halka laba qori oo ah keefodhisaban ah iyo weliba booshaskooda ay soo qaniimaysteen murtadiinta goobta lagu dilay ayaa magacyadooda waxaa la kala dhihi jiray ibraahim axmed iyo cali dheere sidoo kale waxay mujaahidiintu howlgal ka fuliyeen deegaanka mubaarak ayagoo beegsaday goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan waxaa jirta khasaare cadowga lagu gaarsiiyey howlgalkaasi meydadka ku dhowaad labaatan ruux oo tahriibyaal ah ayaa laga soo saaray xeebaha dalka liibiya warkaasi oo warbixin kale oo ku saabsan nin ameerikaan ah oo toddoba carruur ah oo uu dhalay ku dilay gudaha dalka maraykanka waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi cali yare wararka ka imaanaya dalka liibiya ayaa sheegaya in ugu yaraan toddobiyo toban miid oo la rumaysan yahay inay yihiin tahriibiyaal laga soo saaray xeebaha u dhow magaalada zawara ee galbeedka caasimadda dalkaasi ee tripoli dhacdadan ayaa sida la soo wariyey waxaa xaqiijiyey dhakhaatiirta liibiya iyo sidoo kale xarunta lagu magacaabay gargaarka iyo daawada degdega ah ee dalkaasi oo hoos tagta wasaaradda caafimaadka ee waddanka liibiya waxaana lagu soo waramaya in afar iyo toban ka mid ah midadkaasi si deg deg ah loo aasay iyadoo aan la ogeyn sababta sidaasi loo sameeyey waxaa kale oo la aqoonsaday in hal qof oo ka mid ah miidadka la aqoonsaday inuu u dhashay dalka bangaladesh dalka liibiya ayaa ka mid ah marinada ugu badan ee ay maraan dadka ka tahriibaya afrikada saxaraha ka hooseysa dhanka kale fal si weyn looga argagaxay ayaa duhurnimadii shalay ka dhacay gobolka luyusiano ee dalka maraykanka kadib markii nin u dhashay dalkaasi uu qudha ka jaray siddeed carruur ah toddoba ka mid ah carruurta geeriyoote waxaa la xaqiijiyey inuu dhalay ninka falka geystay hooyada carruurta dhashay iyo haweenay kale ayaa la soo wariyey in xaalad halis ah ay ku jiraan kadib markii iyagana uu rasaas ooda kaga qaaday sidoo kale canug sagaalaad ayaa ka badbaaday toogashadaasi isagoo ka booday dusha sare ee dhismaha kaasoo isna la dhigay cisbitaalka ninkan hubaysan ayaa la xaqiijiyey in markii uu rasaasta ku furay qoyskiisa uu isku dayey inuu ku baxsado gaari uu soo xaday balse ciidanka booliska balse ciidanka booliska oo in muddo ah bacsanayay ayaa ugu dambeyn ku guulaystay in isagana ay khaarijiyaan maamulka magaalada iyo booliska ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee abid soo mara gobolka luyusiano iyadoo loo diiwaangeliyey inay tahay toogashadii ugu dhimashada badnayd ee hal qoys ku habsata oo maraykanka ka dhacda tan iyo bilowgii labada kun afariyo labaatan booliska ayaa sheegay in dembiyada la xiriira arrimaha qoysku ay aada ugu soo kordhayeen magaalada iyagoo dhanka kalena tilmaamay in dhacdadani ay bulshada ku reebi in dhacdadani ay bulshadu ku reebi doonto saameyn xoogan waad mahadsantahay cali yare kataybale khabaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay howlgal murtadiinta hub iyo gaadiid looga qabsaday oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay siduu warbixintan ku hayo yaasir maxmed
إنه الإسلام عادة في سبيل الله قد سرنا وأعلنا
saacadihii lasoo dhaafay ayuu kanaalka waraarhka ee kataayiba lakhbaariyaha baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar ka mid ah oo ka dhacay duleedka deegaanka daynuunaay ee u dhow magaalada baydhabo ee wilaayadii islaamiga ah ee baay tobanka bishii hore ee shawaal sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kala hortegay maleeshiyaad murtadiin ah oo ay gelbinayaan diyaaradaha dagaalka cadowga kuwaas oo duulaan ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee duleedka degmada buraakaba balse waxaa falalka guracan si adag ugu hortegay ciidanka mujaahidiinta
نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الفيل جموعا و...
kaamirada kanaalka waraarhka ee kataayib ayaa soo bandhigtay dirar culus kadib ciidamada mujaahidiinta oo fagaaraha ku baacsanaya firxadka kolonyadii cadowga فجمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الكرب ساروا خلف قرآن مبين هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الكرب ساروا
qaybaha dambe ee muuqaalka uu soo saaray kanaalka waraarhka ee kataayib waxaa lagu soo bandhigayaa khaniimadii mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen oo isugu jira gaadiidka kuwa dagaalka hub saanad ciidan iyo agabyo kale oo ay kolonyadii murtadiinta uga carareen fagaaraha dagaalka ودعا الثور غدا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد بشر الناس بصبح allah falligii waxaa kamiinkii daynuunay lagu dilay ku dhowaad konton ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta waxa uuna mar kale muuqaalkani bannaanka soo dhigayaa taagdarrida cadowga iyo sida ay mujaahidiintu allah falligii ugu gumaadayaan fagaarayaasha dagaalka عدته بالهدى أيدي الأباء xildhibaano ka tirsan baarlamanka riddada ayaa ugu baaqay gaalada caalamka inay dhaqaalaha ka jirtaan maamulka gurguurta oo uu sii dhammaanayo muddo xileedkiisa cabdiqani maxmed ayaa warbixintan siyaaba qaadaya ku dhowaad boqol xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dawaaqiida riddada ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay baaq ugu direen gaalada beesha caalamka waxayna u sheegeen inay dib u eegis ku sameeyaan maalgelinta kooxda riddada maadaama uu gabaabsi yahay mudaxileedka madaxa riddada halka uu dhammaaday midka baarlamaanka bayaanka oo ku qorna luqadda ingiliishka ayay ku sheegeen xildhibaanadan oo ka koobnaa siddeetan iyo sagaal xildhibaan oo ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka dawaaqiida riddada in nidaamka muqdisho uu galay firaaq kooxda riddada ee uu hogaamiyo murtad xasan gurguurtana ay ku fashilmeen inay qabtaan doorasho wakhtigeeda ku dhacda baarlamaanka riddada ayay sheegeen inuusan sharci ku joogin wixii afar iyo tobanka abriil ka dambeeyeyn ay ahayd inuu noqdo mid ku meel gaar ah mudaxileedka gabaabsiga ah ee gurguurta ayay sidoo kale sheegeen in haddii aan loo helin hanaan cusboonaysiya uu lumin doono awoodiisa sidoo kalena tilmaameen in loo aqoonsan doono inuu ka mid noqday madaxdii hore ee kooxda riddada soo maamushay gaalada beesha caalamka ayay ugu baaqeen inay fiiriso taageerada ay siiso nidaamka riddada ee fadhigiisu yahay muqdisho nuqul ka mid ah bayaanka ay soo saareen ayaana u qornaa sidan waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka inaysan taageero siin dowladda mudaxileedkeeda dhammaaday islamarkaana ku fashilantay inay qabato doorasho hufan oo lagu kalsoonaan karo xildhibaanadan siddeetan iyo sagaalka ka kooban ee bayaanka ka dhanka ah gurguurtee soo saaray baaqna ugu diray gaalada beesha caalamka ayaa kusoo beegmaysa xilli khilaafka doorasho ee ka dhex aloolsan madaxda riddada siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo madaxda qaar ee maamul goboleedyada ashahadala dirirka uu xarkaha goostay mudaxileedka xasan gurguurtana uu gabaabsi yahay waad mahadsantahay cabdiqani munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalinjabisay mu'asasada alxigma ayaa ka dhacday degmada buulufulaay ee wilaayada baay warbixinta warkan waxaa eegaya bashiir muxidiin abu ayman mu'asasada alxigma waa mu'asaso lagu barto tacliinta qeybaheeda kala duwan waxaana si gaar ah ay xoogga u saartaa xaruntan oo faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga ah barashada xirfadaha sida kombyuutarada harqaanka cunto karinta farshaxanada caafimaadka cilaansaarka iyo adeegyo kale oo muhiim u ah qeybaha bulshada kuwaasoo si weyn looga faa'iidaysto waa goob tacliinta heesan iyo tabo kala duwan oo xagga xirfadaha asaasiga ay ku bartaan boqolaal ka mid ah ardayda halka aan ka hadlayana waa faraca degmada buulafulay muwasasada tacliimiga ah ee alxigma bishii rabiicul awal ee sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri ayaa dib loo furay xarunta muwasasadan ee degmada buulafulay halkaasoo wax ku baranayaan tobanaan ka mid ah dumarka muslimaadka dhowaan waxaa howlka xafladaha usaame ee degmada buulafula lagu qabtay xaflad si weyn loo soo agaasimay abaalmarino iyo shahaadooyinna lagu guddoonsiinayey arday ka soo qalinjibisay barashada kombyuutarka iyo harqaanka kuwaas oo muddo lix bilood ah barashada xirafkan muhiimka ku qaadanayay xarunta mu'asasada alxigma waxaana xafladda ka qaybgalay mas-uuliyiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ujeedka xafladda waxa uu ahaa in la muujiyo guusha ay gaareen iyo dadaalka ay sameeyeen ardayda muddadii ay wax ku baranayeen mu'asasada alxigma waa kuwan qaar ka mid ah gabdhaha ka qalinjibiyey mu'asasada alxigma oo sameeyey bandhig cilmeed ku saabsan waxyaabaha ay barteen intii aan baranaynay kombyuutarka waxyaabaha soo qaadanay waxaa ka mid ah hardware iyo software hardwareku waa qalabka kombyuutarka ee aad arki karto ama aad taaban karto ama aad qaadi karto waxyaabaha softwareka aan ka baranay waxaa ka mid ah windows windows waa mid ka mid ah operation system loo isticmaalo b c markii ugu horeysay ee lasoo saaray windowga waxay ahayd kun sagaal boqol sideetan iyo kowdii martiida sharafta leh maamuskan lacag dhaway maybaasan lena ilaahay madagiin saararka weela mujaahidiintana saasan lena haweenay gurisha roogto marada deembaahanta tolado korto iyo hata geedkiya ena ilaahay kamacsa macalimiinti iyo maamulkii umayartahay alxigmaba mahadnagaan maruga kasta shafreeman kasha roogta hoo maamulto marada tiye tolota fadaasa markaska alxigma holkooka marinay ugu dambeenna shahaadooyin iyo abaalmarino ayaa goobta lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ku soo baxay imtixaankii ay galeen kadib ardayda rag magaca waa caaisha cabdulaahi cabdiraxmaan mayba ka socota qismiga harqaanka kaalinta saddexaad jaa'is ahaan maybaan helle labaatan doolar iyo shahaadadii allahu akbar kaalinta lamaad mayba isla galeen lama qof saabiriin saciid diin iyo shukriya aadam xasan shahaadadii iyo lacag deerasa soddon doolar allahu akbar kaalinta koowaad ardayda qaadati oo nasiib ahaan helle meybwa maymuuna macalim cuhmaan shahaada iyo mayb helley lacag diyaras konton doolar tafadali allahu akbar
waa dufcadii ugu horeysay ardayda ka qalinjabisay mu'asasada alxigma faraca degmada boolafulay kuwaasoo iyaga oo faa'iiday aqoon iyo karti u sii jihaystay dhanka shaqada iyo ka faa'idaysiga tabaha iyo farsamooyinka tacliimigaha ay ku soo barteen mu'asasada si iyagana ay ummadda uga sii faa'iideeyaan aqoonta tayada sareyse ee looga bartay alxigma maamulka xaruntan oo aan kula kulannay goobta ay ka socotay xafladda oo ahayd howlka xafladaha usaama ayaa muujiyey in dadaalkooda ay halkiisa ka sii labalaabayaan ayna xoojin doonaan soo saaridda dufacaadka ka soo aflaxaya mu'asasadani waxaana ka soo qaybgalayaasha lagu guddoonsiiyey goobta in badan oo ka mid ah dharkii ay gacantooda ku toleen gabdhihii ka qalinjibiyey alxigma xafladdan waxay astaan u ahayd guul iyo horumar waxay sidoo kale dhiirigelin u tahay dhallinyarada kale inay bartaan xirfado wax ku ool ah oo noloshooda wax ka beddeli kara xafladda gebagabada ma ahan oo keliya munaasabad lagu soo xirayay arday baratay xirfadaha balse waa bilow cusub oo u furmaya ardayda waa tallaabo ay ku gelayaan nolol shaqo iyo horumar sidaas darteed waxaa muhiim ah in lasii xoojiyo barashada xirfadaha si loo helo bulsho karti leh oo isku filan mahadsanid abu ayman guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo shabeellada dhexe aynu ku hormarno hiiraan iyo saadaq muumin guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa sii laba jibaaray gurmadka la gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaana gurmadkan raashinka ah la gaarsiiyey bulshada ay abaaruhu dhibaateeyeen ee deegaanka hilabannaan oo hoos tagta degmada halgan gurmadkan raashin qaybinta ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay sagaashan qoys kuwaasi oo ka kala yimid ilaa iyo shan tuulo jicibow qooxley doonkaxari urur iyo shir kaneeco waa tuulooyin hoos yimaada deegaanka hilabannaan ibraahim duurow oo ka mid a nabadoonnada deegaanka oo goobta ka hadlay ayaa carabka ku adkeeyey in gurmadkii uu soo gaaray dadkii mudnaayne la gaarsiiyey tuulada helabannaan iyo wixii garbaheeda ah dadkii tabaaleysnaay boqolaal qof ay ka faa'iidaysatay gargaarkaas muslimiinta ay u soo fidisay waxaana raashinka uu ka kooban yahay bariis bur sokor saliid ayuu raashinkaas ka kooban yahay dadkii mudnaay waa la siiyey masaakiintii ama rag leh ama haween leh oo tabaalaysan oo waayeel leh oo agoon leh intii tabaalaysan loo soo xulay lana siiyey ayaana dhaha ku haya waana qaateen boqolkiiba boqol waa u baahnaayeen waa dad u tabaalaysan ay ahaayeen waa dad iska tabaryar ama garoob ah ama agoon ah saas bay dadka oo nawaaxiga ku nool oo loo soo xulay saasay kala ahaayeen deegaanada waxay kakala imaadeen tuulada jicibow oo maanta mataqaanaa helabannaan hoos timaado qooxley urur oo ka timaado tuulada hoos timaado doonkaxare oo hoos timaado maanta mataqaanaa helabannaan shiir qaneeco oo hoos timaado tuulada helabannaan meel la yidhaahdo raydabley oo ku magacaaban haddana tuulada helabannaan oo hoos timaado deegaanka helabannaan iyo wixii hoos laamankii hoos imaanay tuulaadka hoos imaanay waa intaasoo tuulay kala yimideen maanta mataqaanaa wixii ilaahay subxaan qaadirka ahay as ilaahay usoo dhiibay oo maanta mataqaanaa muslimiinta ay usoo dhiibtay oo dadkaas tabaalaysan hagga la gaarsiiye la yidhi si wanaagsan oo maanta lagu qanacsan yahay oo masaakiintiinu ku farxday ayaynu soo gaarsiiyeen dhanka kale bulshada ku dhaqan deegaanka helabannaan ee gurmadkan raashinka ah la gaarsiiyey oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay in gurmadkan uu ku soo aaday xilli ay baahi weyn u qabeen iyagoona mujaahidiinta u duceeyey ugana mahadceliyey gurmadka la soo gaarsiiyey macuw barrow moomin waa gartay deegaanka ada deegaankii qoxley abaaraa saamaysay waxay joogay abaaraa si xun u gashay xoolihii waa fafadhiyaan loodi waa fafadhiisatay ilaa hadda waa fafadhisaa alxamdulilah ilaahay yaa noo keen ilahay yaa naga qaadi karo hadda helabannaanan joogaa helabannaanan joogaa insha allah maanta raashinaa nala siiyey walaayada islaamkaana siisay raashinkaas oo bur iyo bariis iyo mataqaanaa sokor iyo saliid ka kooban alxamdulilah ilaahay mataqaanaa ku mahadsan ka soko wilaayada islaamka ayaan ku mahadinaynaa aad iyo aad ay u mudan yihiin dadaa dabka dansanay xataa marka insha allah aaday u mudnaa dadka mataqaa aad ay dhibaato u haysay ilaah ku mahadsan intay ka sokayso wilaayada islaamka aan u mahadcelinayna insha allah waxaan leenahay jazaakum allahu khayr aljazaa daawid muuda xumay deegaankan waxaan ka imid jicibu meesha maanta joogana waa helabannaan waxaana la sii haaf boriise haaf bure haaf sokor eh laba caag wasiilcaddi eh xilligan waa loo baahnay waqtiga aad aad looga baahnaya taganya xoolihii gaajo iyo baahiyaa dishi dadkii biyihii waa ka go-een rafaad silcay ku joogeen intaasna walaayada noo keentay ajin xasanada ilaah siiyo gaalada alla ajibiyo gacanta muslimiintana kor ilaah ka dhigo cadowgana alla ajibiyo muumin ilimey cabdulle halabannaan tuulada halabannaan maanta raashiinka walaayada waxaan la siisa raashiin bariis sokor bur saliid intaasaa la siisa walaayada waa la taban yahay waa loo baahnay walaayo ilaahay soo dhiibin gacantii wax haysaa waa bixiso waana ku faraxnay cabdiqaadir faarax duurow deegaanka waxaan ka imid urur maanta waxaan joogaa heel bannaan maanta waxaa liisii bariis sokor bur saliid mujaahidiinta ay isiisay dadka la sii xaalkooda wallahi aaday u dhibaataysnayeen dhibaatada ilaaha ka qaadi ka sokown hadda sila ku horeeye waa loo dadaalay intii dadaali karta weligayni allahayna noola dadaali jiri bismillah tiri ahaan waa qiyaasa haddaan iraa maxaa boqolaal waa dhan yihiin dadkii u baahnay wa salaado deeqo waa la yidhaa hela bannaan bariid bur sokor saliid culamada waa mahadsan yihiin gaalada alla ajibiyo bismillaahi raxmaan raxiim magaciyga maxaa la yidhahdaa faadimo cabdi xasan anagoo jooga deegaanka hel bannaan walaayada islaamiga waxayna siisay bur bariis saliid sokor mujaahidiinta ilahay kor ka yeelo muslimiinta dhan kor ilahay ka yeelo gaalada ilahay naga jibiyo haa waa loo baahan yahay maasha allah ilaahay garab iyo guul la siiyo mujaahidiinta soo bixisay dad aad u liitaa jooga oo aad iskaiga baahan oo aad u dhibaataysan oo iska duqooye si dadka u baahnaayo tagnaaya la siiyo raashinkan maanta baxaayo cadowga ilahay naga jibiyo gurmadkan ayaa qayb ka noqonaya dadaalada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ay ugu gurmanayso bulshada ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan xilli roobabka guga ay ka curteen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga
sidoo kale warbixinta shabeellada dhexe waxaa inoo hayaa faysal mahad soomaali iyadoo si weyn gobolka uuga soconayo gurmadka la gaarsiinayo dadka tabaalaysan ay abaaruhu saameeyeen ayaa saacadihii lasoo dhaafay guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu deeq raashin qaybina ka sameeyey deegaanada garasweyne iyo xawaadley ee hoostaga degmada balcad ee wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe qoysaskan oo isugu jira beeraley abaaruhu halakeeyeen oo muddo aysan sabuul ka goosan beerahooda iyo xoolo dhaqato intii ay haysteen ay ka le'deen iyo kuwo masaakiin ah ayaa si weyn uga faa'iidaystay gurmadkaasi raashin qaybinta ah waa kuwan qaar ka mid a dadka ku dhaqan deegaanka garasweyne oo markii gurmadka la gaarsiiyey kadib la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus magacey waxaa leedahay madiine xasan yuufis duuladaan ku dhashay duulada waa jameeco raashinkanisiiy waanu mujaahidiinta siisa maasha allah waa ku maadsanahay raashin ayna siisa mujaahidiintaan walaalahayna muslimiinta
magacayga abuukar ibraahim bashiir degmada balcad gaar ahaan ee dowlada garasweyne lacag saliid eh rubac bur eh rubac sokor eh rubac oo bariis eh cabdi coosey aamir balcad mujaahidiinta waxaa ugu ducoynaa kor allah ka dhigo rubac bur eh rubac bariis eh caag saddexda sariir eh rubac sokor eh xasan axmed ibraahim caag saliid bur bariis sokor ayaa kor allah waa mujaahidiinta allah kor allah ka dhigo sidoo kale gurmadkan oo kale waxaa la gaarsiiyey qoysas ku nool deegaanka xawaadley waxaa la siiyey raashinka noocyadiisa kala duwan iyagoo inoo sheegay in gurmadka uu soo gaaray xilligii loogu baahida badnaa aamina miire xamsuu waaye dhuuciya deegaanka xawaadley aan ka dhashtay rubac bur rubac bariis rubac sokor caag saliidaa lee sayay abaarta oo beledka jirto aa la siiyey mujaahidiintana waa uu daceeyey gacantooda kor
aniga faadumo qaadey cabdiqaadir yuufis cusruur waaye ee aan ka dhashtay magaalada xabaadley culummadayno waa u duceynay maanta ununka abaaraa naga badatay ee waxaa laysiisho haaf oo bur e haaf sokor e saddexle oo sariir e haaf oo bariis eh aalaysii ruwac bariis eh aalaysii culmadayna oo islaamiga waa u duceynay gacantayna tii kuraysi ala a ka dhigo duul nuur dhagaweynaa la yidhi anaga deegaankayna maqdis waxaa laysiiyey rubac bariida rubac sokora rubac bur ah saddex la cadeey ah mujaahidiinta muraadkooda allaa sahlo curigoodan allaa dheereeyo magaceema waxaana wakiilaaka aya marin axmed qaasin ceymuud ana wakiilaaka aya oo jajabsan oo isiminanka jirto ani muriidi muudey wali dhehe mujaahidiintana intay gasha koona dhow maahin ilaahay gacantooda kor alla ka dhigo wala alla walaankii amba gaala amba dhib ayay soo kaakuyo horkooyo iyo gacanta ka dhigaan naana mag is cawi iyo maalin ki hurdow hayn in mujaahidiinta kor noqoto mujaahidiinta sida aynin gasha wala oona gala karna maahin oon ambano gudo karna maahin ee intii wala oo gubati waa dadkii wala dhiibi hadda wala dhiibo waayo walana gudo karna maahin oo dhibaatada oo gaaladana noo dhiciyo hayso mujaahidiinta kor bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiina mujaahidiinta waxayna soo gaarsiisay abaar baahanoo ka jirta wadanka soomaaliya guyaha geyga ka jirta waxayna soo gaarsiisay laba maray raashina soo gaarsiisay oosaan anfurki iyo hadda kheyr allaha siiya maaragtay gaaladan ilaahay ha ku jibo oo maaragtay waxay ku bixinaysa juhdigay meeshaan gelisay ilaahay kheyr allah ugu siiya abaarana ka jirta wadanka baahsan fatahaadna waa jirtaa abaarna waa jiraa sanadahan lama goosino sabuul lama goosino dadkana beer kunool ay ahaayeen wixii dhibkaasaa jira ilaahay adigu maragta muslimiinta kor allah loo dhigo haddii muslimiinta kor ay dhaqotana waxaa soo dhowaa laga maarma hadduu alla yidhaha insha allah biidni illahi alkariim dhanka kale gurmadkan mid la mid ah waxaa la gaarsiiyey qoysas soddon gaaraya kuwaasoo ku dhaqan deegaano hoostaga degmada mahadaay ee wilaayada shabeellada dhexe markii ay soo dhammaadeen howlaha qaybinta raashinka oo ka socday deegaanka fiidow qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay ayaa la hadlay idaacadda andalus waxay ka warrameen dhibaatadii deegaanadooda ka jirtay gurmadka la gaarsiiyey iyo xaalkooda siduu yahay magacaygu waa maxmuud geedi waxaan joogaay deegaanka eji degmada mahadaay waxaa lii siiyey raashin oo tabarucaada beriis bur sokor saliid guddiga gurmudka abaarahaana soo geesiiyey maasha allah aada iyo aada ugu faraxsan nahay haddaan nahay deegaanka reer maadaay cabdiqaadir iidow geli maayo mahaday weyne ilaah weyne alxamdu alxamdulilah walaad ilaah ilaah ilaah mahadaskeeda bajirinta kale walaad mahadeen waa waa mahadsan tahay lama lama bayahaasi ilaagumna aan soo gaar aan qaadan waa loo baahnahay maahane waa naga tiiri haye hadda alxamdulilah ilaah ilaah aley waa ilaah loo waa soo baxsamey alxamdulilah walaad maa soo gerti waxaa laysiiyey rubac bise rubac sokore rubac bure saddexle saliid ayaa lay siiyey maasha allah qacida aada u abaaro aada u adag baa lagu jiray mujaahidiinta laba joor ayayna siiyeen qayr allah siiyo wayna kumaadsiiyiin abaar aada u culus dadka waxba iskama haystaan laba maraa nala siiyey mujaahidiintana u ducaynaynaa qayr allah siiyo gaalada allah ka qabto xaggaga ilaha jibiyo u ducaynaa mujaahidiinta qayr allah siiyo maasha allah adinkana roob allah idin siiyo toddobaadkan gudihiisa guddiga gurmadka abaaraha xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlihii ugu badnaa ka fuliyey degmooyinka runirgood cali guduud raagaceelle aadan yabaal mahadaay balcad iyo kuwa kale waxaana ka faa'iidaystay boqolaal qoysas muslimiin ah oo saameyn xun ay ku yeelatay abaaraha ka jira qaybo ka mid a dalka soomaaliya walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo waa warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu